uga gaardisida waftiin maalmahan buu socday ma aha wax hadda bilowday laakiin hadda maalmihii ugu dambeeyey shan iyo tobankii bishii laga soo bilaabo waxaan bilowna howlgalla aan uga sifeynayna dhulkan xeebaha nimankan nabadiidka ah oo ummadda ku haya jidgooyada u taagan oo ummaddii dhibaatada ku haya marka inta badan hadda waa ka xurayna dhulka aan doonaynay laga soo bilaabo jasiira ceelow maki meesha la dhaho halamboy meesha la dhaho dhanaane meesha la dhaho gendershe ilaa iyo meesha la dhaho muxuu ahaa ii sheega jilib marko markana dee waa ogtiin horey ugu sugnaayeen ciidamada dawladda marka dhulkaasoo dhan waa laga xoreeyey waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala maalmaha dhimanaa meelaha yaryarka ay kudhuumaaleysanayaan waa uga daba tegi doonaa waana ka saari doonaa kaliya howlgallada inta maahan sida aad la socotaan guud ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay wadaan qorshayaal nimanka nabadiidka looga saaraya dalka sababto waxay tahay iskulaba noolaa karna anaga iyo ayagu marka sida aad la socotaba howlgallo waxay ka socdaan gedo waxay ka socdaan baar dheere waxay ka socdaan muxuu aha sheega hiiraan waxay ka socdaan muxuu aha sheega qaybta lixdanaad oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kan haddii waa howlgalkii asigana maalmahan ugu dambeeya aan ku jirnay sida aad wada ogtihiin awood uma lahan inay ciidamada xoogga dalka soomaaliya hor istaagaan nimankaanu laakiin waa meelahay ku dhudhuumaaleysanayaan insha allah waana uga daba tegi doonaa meelahay ku dhuumaaleysanaya maalmaha soo socda iyo saacadaha soo socda waayahay howlgalkan dhinaca xeebtaad maanta ku qaadeen waxa iska hor imaad ah ay ciidamada kala kulmeen maleeshiyaadkaasi ma jiraan ama dagaal dhex maray ciidanka xoogga iyo maleeshiyaadkaba
howlgalkan sida aad ogtaan wuxuu soo bilowday shan iyo tobankii bishow bilowday wuu socday ilaa intaa wuu socday meelo yar yar oo ay ku dhuumaaleysanaayeen oo looga daba tegay oo iska horimaadyo yaryaryo ay ka dhaceen way jirtaa laakiin awood ay nagu hor istaagaan ama ciidamada ay ku hor istaagaan ma lahan sida aad ogtihiin nimankan markay doonayaan inay dhibaateeyaan ummadda way isu soo araruuriyaan laakiin awood ay ku hor istaagi karaan socodka ciidamada iyo dhaqaaqa ciidanku ma jirto meesha ay istaagaanna waa baabi'i doonaa insha allahu tacaala waana waana waana waana qorshayaashaanuna waa kolley qorshayaal socda marka waxaan rajaynaynaa inay inay iska afjarmi doonaan goobaha iska horimaadka ciidamadu ku dhex maray bal maxaa noo sheeg bal iska horimaadku maanta meeshuu ciidamada ku dhex mariyey qolada argagixisada iyo ciidamada dawladda waa cutubyo ciidanka xoogga ka tirsan iyo ayaga ayaa waxaa isaga hor yimiday waxay jidgooyin yaryar ugu dhigeen meesha la yidhahda jilib marko ayagana cagtaa la mariyey wax naf loo hadda ay mataqaana ay ciidamadan hadda ugu babax dhigi karaan meesha ma kuma hayaan marka ayagana dee waa cagtaa la mariyey khasaarooyin oo aad gaarsiiseen ma jiraan oo ay noo xaqiijin karto ahaa khasaarooyin badanaa jira waxaa jira dhimasho badan oo tooda dhaawacyadooda badanna kolley xogtooda helaynaa dhaawacyadooda badanna way jiraan waxaa jira qalab isgaarsiin oon ka qabanay waxaa jira hub laga qabtay oo laga hayo marka guud ahaan khasaarahaas oo dhan waa gaarsiinay inta dambena waa istabadhigi doonaa waayo hubka aad ka qabateen ee qalabkaas isgaarsiintu waa hubka adiga waa qoryaha fudud hub qoryaha fududa waaye oo ilaa dhowr iyo toban qori gaaraya isgaarsiintuna waa gacmadan waktoobka loo yaqaano yar yarka oo ay ku hadlaan oo ay ay dabcan markay ay dhibaatooyinka samaynayaan ay ku wada xiriiraan ayagana waa haynaa waana soo bandhigaynaa insha allah waaya haatan abaanduule halkee ku sugantihiin ma ciidanku marka ayay ku suganyihiin mase howlgal kale oo ay sii wadaan oo gobolka shabeellada hoose ee dhan ayaa socda
howlgalladeena way soco doonaan ilaa idankiis haddana waxaan ku sugannahay goobo badan kuma sugna hal goob guud ahaan meelihii aan ka saarno o dhan waa ku sugannahay ma ahan micnaheeda anagu dad yaroo socda oo hal meel degaya ma nihine ciidamo guud oo howlgal wada oo operatinkooda uu soco doonyo istraatiijigoodana leh oo meel alaale meesha ay u arkaan inay muxuu aha sheega ay muhiim u tahay deg ayaa nahay marka xaaladeena waa kaa waana sii wadi doonaa howlgalladeena ilaa idankiis waqtiyadaan qorshaysan howlgalladan socdo ma howlgalladii lagu sifeynayay kooxdan al-shabaab howlgalladan guud ahaanba waa qolooyinkaana dalka looga saari doonaa way soconaya howlgalladaanu waqtiyada loo qorsheeyeyna soco doonaan tan sacayduna taas ayadu mid joogsanaysa maahan waa mid mar walba soco doonta mid mar kaliya ah maahan taas waa wax iska caadiya oo saacad saacad kasta iyo maalin walba dhici doona tanna waa nimankan waxaa naga go-an inaan ka dulqaadno ummadda soomaaliyeed annaga iyo noolaa karna waa inay isaga tagaan qolooyinkan yaryar oo ayaa jareen oo ay hawdka geliyeenna intaysan oolka ugu baktin waxaan dhihi lahayn isu soo dhiiba ciidamada qaranka waa tahay howlgalka ka socda gobolka gado maxaad kala socotaa abaanduule khasaaro xoogan ayaa maleeshiyaadka kooxda al-shabaab lagu gaarsiiyey guud ahaan howlgallada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaadayaan waa kuwa aan la soconno sababtoo ah qorshaheedaan balleennahay waan la soconna waana ognahay waxayna qayb ka taha howlgallada socday qayb ka taha waayahay bal ka waran ciidanku howlgalkan socdo oo ay ka socdo gobolada gado iyo shabeelladan hoose bal marka la fiiriyo ama ciidanka cududooda iyo sida ay u dagaalamayaan bal muxuu ciidamada guud ahaan shacabku dhibaatada haysato deegaanadaasi ama goboladaasi ay ku sugan yihiin shabaab ma kuwo shacabka kale ee ku sugan deegaanada shabaabka ay joogaan oo aada ugu tegi doontaan oo kaga qaadi doontaan
sidaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed way ka go-oneedeen wakti kasta inay ka saaraan nimankan waddanka haddana way ka go-an tahay sidaan hore kuugu sheegana kolley waa waxaan filayaa inaan inaan kuu sheega inaanu kaanan aanan kaanan kuwada noolaa karin haatan howlgalkan socda iyo sida looga hortegayo maleeshiyaadkan kooxdan al-shabaab sida shacabka looga dulqaadi lahaa sidee kalsoonida shacabku in ay ciidanku goobaha ay la wareegaan ay kusii sugnaan doonaan maxaa u sheegi kartaa
horta waxaan rabaa inaan kuxusuusiyo ciidan ciidan inuu sidiisaba asu meel qabsado kana baxo waa qayb kamida qorshaha ciidanka micnaheedu maahan ciidanku inuu ciidan ku yahay inuu meel qabsado u dego oo kaliya nimanka haddii hadda taas laga sii gudbana nimanka aan la dagaalamayno ayaaba waxay yihiin ban in meel loo dego maba ubaahnaba waan daba joogi doonaa waan daba soco doonaa meel alaala iyo meeshay degaan in uga dabadeg uga daba tegi doonaa meeshii noo ah istraatiijig oo inaan degno ubaahana waa degi doonaa meeshii kalena waa ka sifay doonaa waana kasii soconaynaa howlgallo ayaa socday oo dhowr jeer maleeshiyaadkan looga saaray deegaano muhiim ah iyo magaalooyin bal muxuu kaga duwan yahay oo caawa aad u jeedinaysaa shacabka kaa daawanaya barnaamijka raadraac waxaan leeyahay shacbiga ummadda soomaaliyeed dawladdu waa shacabka ciidamaduna waa ciidamada yaqaanka oo ka yimida shacabka waxaan leenahay marka shacbiga ummadda soomaaliyeed aan nagala shaqeeyaano sidii aan qolooyinkan nabadiidka ah oo dhiigga dadka miiranaya aan uga dulqaadi lahaynay ayaga ayaan ugu gacan siin karaa annagana insha allahu tacaala waa u diyaarsan haasaan uga dulqaadi lahaynay marka ciidamada qaranka alla gacan siiyaan leenahay